wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta si rasmiya magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ugu daafurtay golaha dhallinyarada jowhar kaasoo ka kooban saddex iyo toban xubnood oo dhallinyaro aqoon-yahana ah oo matalaya xaafadaha magaalada munaasabada daafurka oo si heersara loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha hirshabeelle amiin mukhtaar axmed wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle cali ciile agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada muxudiin cali xogeeyaha dowladda hoose ee degmada jowhar maxamed abuukar cali qaar ka mid ah dhallinyarada loo xushay in ay ka mid noqdaan golaha dhallinyarada jowhar ayaa ka hadlay dareenkooda saddex iyo toban ah oo dadkeena ah maasha allah waxaa wax weliba oo niga hor imaada waa idiin joognaa odayaashii culimmadii haweenkii dhammaan waa idin garab taagannahay waxaan leeyahay kuwii dalka sasmata bixi lahay oo maanta guulka gaari lahay wax weliba niila doortay xilkaas waa idinka fadhinaa adinkana wixii nooga baahantihiin garabkeena waa idiin garab taagannahay waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo saddexdii iyo tobankii xubnood ee lasoo xulay ama nasiibka u yeeshay inay matalaan dhallinyarada waxaan ku faraxsanahay waxqabadkii ama waxbarashadii nala soo baray inaan ugu shaqayno bulshada qaybaheeda kala duwan wayna ku mahadsan yihiin waxaana diyaar u nahay inaan dhallinyarta matalno aanu u shaqayno bulshada qaybaheeda kala duwan gudigaas haddii la dhiso odayaashiin waxaan ku talinaynaa gudigaas haddii la dhisa kabacdi in laga dhigo guddi tayale in laga dhigo guddi xafiis loo meel loogu soo hagaagala in laga dhigo in guddi shaqeeyo ee dhallinyaro ahoo bulshada dhexdeeda ka muuqda laga dhigo anagana waxaan anagana waxaan ku talaynaa inaan wax al wixii talahoon hayn aan ku talagelinno oo aan talada aan ka jeclaysan waxay nooga soo baadaan aan waxayno markii waxyaaba aan arrimaha aan ka talihay nafteedan keena inta u yeernay goobjoog ka naqdaan si micna ay talada wax uga ogaadaan wasaaraddan waxaan ka rajeehaynaa in dhalinyartaas aan meel cad looga hirino markii la tababar aan meel cad looga hirin dhinaca kale amiin mukhtaar axmed agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiska dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey ahamiyadda ay wasaaradda u leedahay in dhallinyaro loo doorto golaha dhallinyarada jowhar kuwaasi oo ka kooban saddex iyo toban xubnood u furmay safar cusub waddo dheer oo runtii u baahan inay qodxaha iyo geedaha uga xaaraan dhallinyarta boqolkiiba siddeetan toddobaatan lagu sheegay bulshada qaybahooda kala duwan inay ka yihiin oo isugu jira gabdhaha iyo wiilasha waxaan leeyahay safarkaas allah idiin fududeeyo waxaad tihiin tusaale aan rabno inay noqdaan tusaale nool inay u noqdaan dhallinyarta idinka harsan sidii agaasime muxudiin uu sheegay waddankan waxaa wax ka beddelay saddex iyo toban dhallinyaro ah oo loo yaqiinay s w l waxaan ku xasuusanaa taallada ku taalla muqdisho oo loo dhisay in lagu xasuusto runtii haddaysan macno ku soo kordhi lahayn ama aysan wax qaban lahayn maanta cidna ma sheegi lahayn qof kastana maalinteeday leedahay maanta waa maalintii saddex iyo tobankiina dhallinyarada ah golaha dhallinyarada jowhar ayaa loo asaasay inay noqdaan madal rasmi ah oo ay dhallinyarada kaga qayb qaataan tolobixinta iyo go-aan qaadashada iyo in ay ka shaqeeyaan nabadeynta iyo xasiloonida bulshada xoojinta xiriirka dhallinyarada iyo dowladda iyo xalinta khilaafaadka iyagoo kaashanaya hay-adaha kale ee dowladda si loo xaqiijiyo wada shaqayn nabad iyo horumar waara